soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ilaah mahadis kale sanad kadib sugitaan badan aan ku jirnay ugu dambeyn waa helnay ilaah mahadis kale ee waa qaalid cabdulaahi maxamuud ardaygii kaalinta koowaad galay imtixaankii dowladda laba kun labayo labaatan oo in muuqiisa laga arko baraha bulshada ugu dambeysay dadka markii uu kaalinta gelayay balse sanad kadib ay u rumowday riyadii uu ku taamayey iyo wixii uu habeen iyo maalin usoo jeeday ardayga koowaad khaalid cabdulaahi maxamed nuur iskuulkiisu yahay iftiin warta nabadda gobolka banaadir sagaashan iyo laba sano qaalid iyo ardayda asaagiisa ah oo kaalmaha gala badi dadku waxay aaminsan yihiin in la hilmaamo ardayda kaalmaha gala imtixaanka kala duwan oo midaysan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay qaado qaalid iyo ardaydan kale ee kaalmaha galay waxa ay tusaale u yihiin iyo horumar wanaagsan iyo in aanan la hilmaamin ardayda kaalmaha gala oo asaagooda oo kale ah
qaalid isagoo faraxsan ayuu dhinac taagan yahay safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw wuxuuna ka mid noqday soddon arday oo sanad kadib helay minxa waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah gaar ahaan dalka shiinaha safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw ayaana munaasabad kooban oo sagootin ah muqdisho ugu sameeyey qaalid iyo ardaydii kaalmaha la galay hamiga ku jira qaalid farxadda uu dareemayo maanta iyo markii uu kaalinta gelayay iyo wax uu rajeynayo inuu noqdo ayuu nala wadaagay ilaah mahadis kale sanad kadib sugitaan badan aan ku jirnay ee minxadii waxbarashada ugu dambeyn waa helnay ilaah mahadis kale ee waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay nagu guuleysiiyo oo naga dhigo kuwa diintooda iyo dalkooda wax anfaca kusoo celiyo ee waxbarasho tayaalena kusoo celiyo waddanka Ee, sidii dadka badanaa way ka wada aaminsan yihiin oo ah in ee, waxbara- waxbarasho aan la siinin oo ee, maxaa la dhahaa scholarship aan la siinin laakiin alxamdulilah ani ardaydii hore uma hadlaayo laakiin ani ahaan markii ardaydii sanadkan iyo ugu dambeyn ee, wasaaradda u sugeyno u sugeynay oo fikrado badanna ayagoo naga dhadhacsan yihiin oo ah in waxaan ay imaan doonin ugu dambeyn waa helnay alxamdulilah ilaah maas kale taasin Ee, khibraddii iyo cilmiga kasoo korodhsado waddankaasi oo waddamada caalamka ugu horeeya ah waxbarasho aan haddii lalao wixii khibrada ah kasoo kordhsado insha allah inaan kusoo celiyo waddankayga ayaan rajeynaa waxaan qaalid mar weydiiyey inuu nasiib ku helay kuliyadda uu baranayo iyo in isaga uu doortay faculty hadda doortay waa faculty ee, niyad ahaan aniga ee, wax aan jeclaa ahaa intii iskuulka dugsi sare tan aan ku jiray aa go'aansaday ee, wax lagu qasbayana maahan anaa jeclaystay anaa doortay uuna iisoo baxay insha allah waxaan noqon doonaa ee, insha allah waxaan rajeynaa inaan noqdo kuwa ugu sarreeya facultygii barteen wallaahi isku- farxad ahaan haddii loo waa same same aan is dhihi karaa waa maalintii aa- waxaa ku rajeynaya aa wada helay labadaba maalin waa maalintii aa imtixaan aa waqti badan soo diyaarinaya kaalinta koowaad kasoo muuqday maantana waa maalintii wixii aa u dadaalay kaalintaas aa u galanaya aan rajeynaya aa helay alxamdulilah Ee, waxaas wixii waa dhammaadeen dadaalaa rajeynaya inay dadaalaan oo usoo dadaalaan si ay u helaan minxooyin waalidkoodana culays kugu qaadaan Ee, dadaalaa wuu gaaraa insha allah aad iyo aad aa umahadsantiin
qaalid iyo saaxiibadiis magaalada muqdisho ayay ka dhoofi doonaan isaga iyo saaxiibadiis waxayna wax ku soo baran doonaan mid ka mida dalalka ugu horumarsan dunida waddanka shiinaha horumar wacan ayaan u rajaynaynaa qaalid iyo asxaabtiisa iyo dhammaan ardayda soomaaliyeed ee doonaysa inay ka dhoofaan gudaha dalka soomaaliyeed cabdisalaan julo shaakir dalsan t v muqdisho
arday heshay minxa waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah gaar ahaan dalka shiinaha ayaa maanta magaalada muqdisho waxaa xaflad kooban oo sagootina ugu sameeyey safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda waxbarashada arday wax kusoo baratay dalka shiinaha iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw ayaa goobjoog ahaa munaasabadan kooban ee sagootinta ahayd ardayda minxada waxbarasho heshay ayaana ahaa soddon arday waxaana ku jiray qaalid cabdulaahi maxamuud oo ahaa ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaankii dugsiga sare ee laba kun labaiyo labaatan iyo arday kale oo kaalmo galay wejiyada ardayda minxada waxbarasho heshay ayaana ka muuqatay farxad iyo in sanad kadib ay u rumowday riyadii ay ku taamayeen ugu horeyn la taliyaha sare ahna xiriiryaha guud ee horumarinta karaanka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha hodan cismaan cabdi iyo agaasimaha waaxda tacliinta sare ismaaciil yuusuf ayaa goobta ka hadlay iyagoona dardaaran u jeediyay ardayda waxbarashada u aadaysa dalka shiinaha runtii aad baan ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo eh, xafladan lagu sagootinayo ardayda soomaaliyeed ee heshay um, scholarship ay ku aadaan waxbarasho eh, waddanka china runtii hadal badan idima odhanayo saddex qodon baan igu soo koobayaa china waa wadan weyn waa wadan baaxad leh sidoo kale waxaa looga hadlaa luqado fara badan aan ahayn tan rasmiga ahayd baran doontaan ee mandariinka ah waxaad arki doontaan dhaqamo kala duwan wadanka cimiladiisu xitaa waa kala duwan tahay dhinac kastood aado cimilo kala duwan baad la kulmaysaan markaa wadan shisheeye tagno waxa aan aan dadka tusaynaa amba matalaynaa keliya ma aha shaksiga aad tahay waxaad wadataa mas-uuliyad aad ummadda ilaahay amba ummadda meeshaad joogta aad tusinayso dhaqanka ay soomaaliya ku dhaqanto waxaa lagaa rabaa waayo aragnimo fara badan inaad ka soo barataan ummaddaasi say u nooshahay say u shaqaystaan say horumar ku gaadheen si aad insha allah tacaala markaa waddankeena kusoo laabataan aada horumarka waddankeena insha allah qeyb kaga qaadataan waxaa arkaysaan ardaydiina baron ka galay soomaaliya oo dhan puntland ay ku jirto in maaragtay aan siinay scholarshipkii oo maaragtay loogu soo ardaydan soomaaliya taasna ay tahay si cadaalad inay ku baxday ardadana ay qireen inaan maaragtay annaga aan maaragtay ku dadaalnay inaan ilaalino dardaaran ardada siinaya aadays xaggaas maanta markaad dalkan ka baxdo waxaa tahay soomaali qabiilkii meeshaan ku dhammaaday wax walba aad halayso magaca soomaaliya ku halaysay haddii maanta aad tagto china dadkaas se u dhaqmaaya dhaqankooda ina ilasa lagaa baahan yahay markaa soo noqonaysaan dalka kusoo noqonaysaan idinkoo cilmi wata aan noo soo noqotaan markaa hadalkii aan ku dheeraan waa aad baan ugu mahad celinaya dowladda china iyo dadaalkeeda qaar ka mid ah ardayda waxbarashada u aadaysa isla dalka shiinaha ayaan dareenkoodana la wadaagay ilaa maas kale sanad kadib aa sugitaan badan aan ku jirnay minxadii waxbarashada ugu dambeyn waa helnay ilaa maas kale waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay noo guuleysiiyo oo naga dhigo kuwa diintooda iyo dalkooda wax anfaca kusoo celiyo khibraddii iyo cilmiga kasoo kordorsado waddankaasi oo waddamada caalamka ugu horeeya ah waxbarasho ahaan haddii lalabo wixii khibrada ah kasoo kordhisado insha allah inaan kusoo celiyo waddankayga ayaan rajaynaa wallaahi waxaa aad farxad igu ah in aan helo scholarshipkan oo dad arday badan waayeen aan ogahay waayeen waxaa alxamdulilah waxaan alagu mahad celinaa fursaddan aad ku weyn aan helay oo ilaahay iigu qadaray in aan helo alxamdulilah safiirka shiinaha ee soomaaliya fashan jaw ayaa kelmad bogaadin iyo dhiirigelin isugu jirta u jeediyey ardayda uu maanta sagootinta ugu sameeyey magaalada muqdisho kuna wajahan dalkiisa This is a very good opportunity for us to get together and see you off in the coming weeks heading for China. Uh, it's a good opportunity not only because of education itself, but also because I think it will open up new horizons for all of you. Just as I myself, coming all the way from China to Somalia, opening up my new horizons in this part of the world and in this great brother of China, in this great land of promise. So now you have an opportunity, seize the opportunity, and make good use of the opportunity. I don't think that China will be your last destination in your global travel, but I'm glad that you will have an opportunity to be there as the world is going through major changes. As you know that the China and Somalia have a long-standing relationship, we are like each other's brothers and sisters. And together, I'm sure you and the Chinese youth and youth from all other parts of the world will make a better world that all of us here are working hard for. The future belongs to all of you.
cabdisalaam julo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehelyaabaha talalhel